xaalad hubanti la-aan ayay ku sug yihiin dad fara badan oo soomaali ah kuwaasoo saacadii lasoo dhaafay biyaha badweynta hindiya ee geeska qaaradda afrika la waayey shan iyo labaatan doomood oo ay la socdeen tahriibiyaal iyo kalluumaysato soomaali ah ilaa afar ka mid ah dooyahan oo dad tahriibiyaal ay ka qaaday magaalada bombaasa ee dalka kenya ayaa lagu laayahay xeebaha dalkaas muddo shan maalmood ayaa la laayahay dadkan waxayna badankooda ka yimaadeen magaalada muqdisho iyagoo kusii jeeday jasiiradda mayoota ee ku dhow madagaskar balse maamul ahaan hoostaga dowladda faransiiska ee ku canbaxday cayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale ku dhowaad shan iyo labaatan doomood ay la socdeen lixdan dhalinyaro kalluumaysato ah ayaa lagu waayay xeebaha magaalada muqdisho il wareedo ayaa sheegaya in doomaan shan iyo labaatan ka gaariya mid ka mid ah lagu qabtay dalka sinsabaar haweeney ka mid a dadka iibiya malaay oo mar la hadlaysay warbaahinta ayaa sheegtay in malaayigu aad qaali u noqday taasina sabab u ah dooyaha maqan qiimo sare kac waaye badda dabeelaa ku kacday dadaa la weysan yahay doonyaa la weysan yahay naf iyo maalaa badda lagu laayahay doonyahayna doonya yeer waaye xilli dabeelahan dooyaha iyo shacabka baddana qodayaasha wiilasha badda ka shaqeeyaan aaday ugu dhibaatoodaan marka saas calaa ajrigeeda malaayi qaalu yahay baddana way kacday dabeelaa jirto ugu yaraan labaatan doon iyo dadkoodayaa la weysan yahay sinsibaar sinsibaara hadda saddex wiil ee soo wadaa dowladda sinsibaara qabatay halkaas doonaa wari wacaan laga hel inta kale wari wacaan lagama hayo dhowaan ahayd bishii lasoo dhaafay musiibo ka dhacday xeebaha jasiirada mayoto waxaana ku dhintay dad ka badan afar tan shan tahriibyaal soomaali ah halka toddobaatan milyan laga soo badbaadiyey